أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آliه وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu waxaan ku dhex jirnay tafsiru suuraةi الrum casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi waidaa haddii masannaasa dadka uu taabto durun dhib haddii uu taabto dacow way baryayaan rabbahum rabbigood ayay tuugayaan oy baryaan muniibiina xaal ay yihiin kuwii noqonayo ilayhi rabbigood intii ka ah u noqonayo oo iyagoo rabbigood u towbad keenayo humma markaa dabadeed idaa haddii adaaqa uu dhadhansiiyo alle hum iyaga dadkii minhu xaggiisa raxmatan naxariis uu ka dhadhansiiyo idaa fariiqun koox waaba iyaga oo kooxda oo minhum dadkii ka mid ah yushrikuuna inay la wadaajinayaan birabbihim rabbigood nicmadii uu rabbi ku galladay rabbigood bay cid kale kala wadaajinayaan oo cibaadadii bay cid kale la wadaajinayaan liyakfuruu ha kufriyeen bimaa kii ha ku kufriyeen aataynaa aan siinay hum iyaga ha ku kufriyeen waa goodi marka iyo tahdiid fatamatacuu idinka reer maka quraysh sow maaha fatamatacuu raaxaysta idinkana fa sawfa mar danbaa taclamuuna ogaan doontaane ayb halkan alla subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa dadka xaaladahooda kala duwan abaar iyo dhibaato iyo shiddo markay ku dhacdo rabbi bay u noqonayaan ilaahay bay baryayaan haddii abaarta laga qaado raxmad xag alle uga timaadana cibaadadii alla uu lahaa qeyrkii bay la wadaajinayaan oo ay wax ka siinayaan arrintaas baa marka lagu ceebeynayaa dadkii nooc ka mid ah waana kuwa mushrikiinta ah ama gaalada wa-idaa haddii massa uu taabto annaasa dadkii haddii uu taabto durun dhib haddii uu taabto abaar iyo xaalad adag dacow rabbahum rabbigood ayay u yeerayaan oo ayay baryayaan dacow waxay baryayaan rabbahum rabbigood bay u yeeranayaan oo abaartii iyo dhibaatadii inuu ka qaado muniibiina xaalay yihiin kuwii noqonayo ilayhi ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah u noqonayo maxay rabbi ugu noqonayaanna biducaa'i baryada waayo waxay rabbi ugu laabanayaan suma markaa dabadeed idaa haddii adaaqahum uu dhadhansiiyo alle minhu isaga xaggiisa uu ka dhadhansiiyo raxmatan naxariis waa aaran iyo nicmo idaa fariiqun koox waaba iyaga oo kooxda oo minhum dadkii ka mid ah yushrikuuna birabbihim rabbigood inay la wadaajinayaan oo wixii uu lahaabay qeyrkii wax ka siinayaan kuwaasna waa dadka mushrikiinta ah waana aayaddii suuratulcankabuud aan kusoo marnay oo kale faidaa rakibuu fi lfulki dacow llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun suuratu luqmaanna waa ku imaan doontaa waidaa qashiyahum mawjun kadulali dacow llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari faminhum muqtasid wamaa yajxadu biaayaatina ilaa kullu khataarin kafuur ayb liyakfuruu laamkan waxaa ku bannaan laamul amri in laga dhigo waxaa kaloo ku bannaan laamu key in laga dhigo laamu tacliil haddii marka laamu tacliil laga dhigo sidaa waxaan u yeelnay liyakfuruu inay oo aan u nooleynay oon usii deynay liyakfuruu inay ku kufriyaan bimaa kii aataynaahum aanu siinay haddii marka laga dhiga laamka laamul amrina waa amar oo macnaahu tahdiid uu yahayo liyakfuruu ha kufriyeen waay ha iska kufriyeen marka gaalnimada inuu ilaahay raba ma aha sharci ahaan macnuhu waxay tahay ha kufriyeen iyagaa arki doone bimaa kii ha ku kufriyeen aataynaahum aanu siinay fatamatacuu idinkana iska raaxaysta fasawfa mar danbaa taclamuuna ogaan doontaane am anzalnaa calayhim sulطaana fahuwa yatakalamu bima kanuu bihi yushrikuun marka alla aayadanna wuxuu leeyahay war gaalnimadan iyo shirkigan ay ku jiraan ma kitaabay ka akhriyaan kitaab xujo u ah miyaa jiro oo aniga cibaadada in wax la iigu daro qoraayo am anzalnaa bal e aanzalnaa ma dejinnay calayhim iyaga korkooda miyaanu kusoo dejinnay suldaanan xujo miyaan dushooda kusoo dejinnay oo fa huwa isagu suldaanku markaa yatakallamu ou hadlayo bimaa kii uu ku hadlayo kaanuu ay ahaayeen yushrikuuna bihi inay alla la wadaajinayeen suldaan qur-aanka haddaad ku aragto xujo unbaa loo jeedaa marka daliil iyo xujo ama kitaab xaggeenna ka yimid oo iyaga aan kusoo dejinnay oo ku hadlayo inay shirki la imaadaan miyaa jirow alla leeyahay abadan kutubta ilaahay subxaanahu watacaala kulligood waxay iskugu imaadeen ama towreed ama injiil ama qur-aankii ama zabuur ama suxufu ibraahiima wa muusa kitaab ay ku taallo rabbi cibaadada cid kale ha loogu daro ma lasoo helayo ayb arrintaa iyadaa qofkii doonayna wax wuxuu doonay aada u daran juhdigiisii oo aanan helaynin juhdigiisii iyo dadaalkiisiina shaydaan ayaa un la tegay ninkaasi ayb marka allah wuxuu leeyahay am anzalnaa amta waa munqaica bimacnaa bal weeyaan hamzana waa lasoo qadarayaa sida yacni loo badan yahay am anzalnaa bal e iskaba daa-e a anzalnaa miyaan dejinnay calayhim iyaga korkooda maan kusoo dejinnay suldaanan xujo kitaab iyo xujo miyaanu dushooda kusoo dejinnay fa huwa suldaanku markaa xujadu yatakallamu ou hadlayo bimaa kii uu ku hadlayo yushrikuuna kaanuu ay ahaayeen yushrikuuna bihi inay alla la wadaajinayaan shirkigaani kitaab may ka akhriyaan buu alla leeyahay waa maya wax kitaaboo laga akrin karaa ma jiraan ayb haddii marka qofku cibaado ilaahay leeyahay isku daya inuu ilaahay keyrkiis siiyo haddana aayad baan keenayaa xadiid baan keenayaa qofka dhahayo aayaddan baaba diidayda ayb wax allaala wixii aada aayad u keensata baabkaasna waa beentaa ilaahay unbaad uga been abuuranaysaa waidaa adaqna annaasa raxmatan farixuu biha wain tusibhum sayi'at bimaa qadamat aydiihim idaa hum yaqnatuun waidaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino annaasa dadkii aan dhadhansiino raxmatan naxariis farixuu way ku farxayaan bihaa iyadii raynrayn iyo farxad wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xaalad xun maxay ku asiibaysaa xaaladaa xunna bimaa qadamad bisababi maa kii sababtii qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoodu ay hormarsadeen darteed idaahum waaba iyaga oo yaqnatuuna quusanayaan bani aadamku marka barwaaqo la siiyana waa iska farxayaa bis xumaan markay ku timaado oo abaar colaad xaalad adag markay ku timaadana oo isaga gacantiisa ay weliba shaqaysatay sababkaa ay ugu timaado idaa hum yaqnatuun waaba quusanayaanoo mar danbaa naxariis idiin imaanaysaa maba isdhahayaanba adiga laftaada haddaad aada isu fiiriso xaaladaha kusoo maray ama innaga lafteennaba na soo maray guud ahaan marna xaalad adag baa kusoo maraysa marna xaalad iska fiican baa lagu jiraa xaaladda la fiican yahay waa la iloobayaa nicmada rabbi in lagu shukriyo oo markaa dadku waa un iska faraxsan yihiin bal waxaa laga yaabaa nicmadii alla siiyey inay macsi u adeegsadaanba hadday nabadgelyo tahay inay macsi ka bilaabaan mar allaale markay nabadgelyo iyo wax helaan inay ilaahay ugu caasiyaan nabadii haddii caafimaad ilaahay siiya caafimaadkiibuu rabbi ugu caasinayaa dhibaata markay ku dhacdo jiro ay dhinac walba kasoo marto xaalad adag uu gaaro ama colaadii ka ku dheeraato ay ku fara badato ama abaar daran ay ku timaado middaani ma laga kacayo uu leeyahay mid la arkayba ma aha waxaana laga yaabaa kuwa ka daran inay jireen laakiin bani aadamku dhibka markaas haysto unbuu arkaa taasuu rabbi ka waramayaa iyadana waidaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino annaasa dadkii raxmatan naxariis aan dhadhansiino farixuu way farxayaan bihaa naxariistii bay ku farxayaan waa iskaga farxayaanoo waaba ku kibrayaan xataa farixuu bihaa marka waa farixa batarin waa qooq iyo kibir farxaddiis waa in macsi lagu sameeyo oo markaa yacni aan rabbi loogaga shukrinin wain tusibhum hadday asiibto sayi-atun xaalad adag oo qallayl yacni engeg abaar roob yari cabsi balaayo ay ku dhacdana bimaa qadamad bisababi maa kii sababtiina ay ugu asiibto qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahooda idaa hum waaba iyagoo yaqnatuuna quusanayaan waaba iska quusanayaanoo middaani maba ka kacaysaan bay leeyihiin oo raxmaddii alley ka quusanayaan laakiin mu'minku xaaladiisu saas maahan ugu wada mu'minka dhabta ah oo xadiidkii suhayb wuxuu ahaa cajaban liamri lmu'min waxaan la yaabayaa buu yidhi nebiga mu'minka arrinkiisa ina amrahu kullahu lahu khayr arrintiisa oo dhanba khayray u tahay in asaabathu saraa-u hadday ku dhacdo xaalad barwaaqo fudud shakara waa shukrinayaa fakaana khayran lahu wain asaabathu daraa-u xaalad adag hadday ku dhacdana sabara waa sabrayaa fakaana khayran lahu walaysa dalika ilaa lilmu'min buu yihi nabiga sal l slam arrintaa iyadana male cid kale ilaa mu'minka unbaa iska leh marka qofka mu-minka isaga xaaladiisa sidaas bay mar kasta u wanaagsan tahay sidanna marka xaaladda dadka iimaankoodu ama uu daciif ka yahay amaba yacni aan iimaanba lahayn ayaa xaalkoodu sidan yahay marka in ilaahay iimaanka looga shukriyo waa haddii iimaan alla ku siiyo musiibadana uu ilaahay ku baray in lagu sabro ama kugu toosiyo barwaaqada markaad haysatana aadan rabbi iloobinood ku shukriso xaaladaas marka dadkao dhan ma haystaanoo walaysa dalika ilaa lilmu'min buu nebigu sal ll ly slam yidhi marka waa inaad rabbigaa uga shukrisaa xaaladaas awalam yarow ana allaha yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir awalam yarow miyaynan arkin ana allaha alle yabsutu inuu fidinayo arrisqa risqiga liman uu u fidinayo yashaau uu doonayo wayaqdiru inuu ciriirinayo liman yashaau uu ku ciriirinayo ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan aayado liqowmin bay ugu sugan yihiin yu'minuuna rumaynayaan dadkii haddaad fiiriso qaarna risqigii waa loo waasiciyey kuwana waa lagu ciriiriyey ilaahay kulli waa u waasicin karaa mafaatiixdiisu wax soo celinayaa ma leh haddana isaga unbaa wuxuu markaa yacni qadaray ou doonay kana in loo waasiciyo kana lagu ciriiriyey xikmad baana ku jirto mararka qaar haddii risqiga aada dadka loogu waasicin lahaa qof baaba markaa ku kibraayo inaan u fiicnayn midna haddii aada loogu ciriiriyo waxaa laga yaabaa inuu markaa aynan u roonaynoo uu iskaba gaaloobo marka alla subxaanahu watacaala uu risqigii marka ugu sameynayo sidii markaa isagana wanaag u ah oo ugu qadarayaa jiro walow basata allahu risqa licibaadihi labaqow fi lardi walaakin yunazilu biqadarin maa yashaa sideedaba bani aadamka risqigiis waa xadidan yahay haddii ilaahay fidin lahaa oo u waasicin lahaa labaqow fi lardi dhulkayba ku kibri lahaayeen korkiisa nacam laakiin ilaahay wuxuu soo dejinayaa qadar isaga uu doonayo taas marka ilaahay inuu ku sifaysan yahay albaasitu lqaabid inuu yahay ciduu doonana risqiga u fidiyo ciduu doonana ka haysto waa ilaahay qudradiisa wax lagu garanayo maadaama iraado isagu sidau raba ay soconayso taa waxay xikmadna ay ka dambeyso waxay ku tusaysaa day waxdaaniyada alle awalam yarow miyaynan arkin ana allaha alle yabsudu inuu fidinayo arisqa risqiga liman uu u fidinayo yashaa-u uu doonayo wayaqdiru uu ciriirinayo ciduu doonana uu ku ciriirinayo ina fii dalika kaaga la aayaatin baa ku sugan liqowmin qolo ayuu ugu sugan yahay yu'minuuna rumaynayaan fa aati da lqurbaa xaqahu waalmiskiina wabna asabiil haddaba haddii risqi laga hel laga hadlay oo ilaahay ciduu doonana u waasicinayo kow doonana ku ciriirinayo qofkii risqiga ilaahay u furay waxaa laga rabaa xuquuqda lagu leeyahay inuu ka guto fa-aati si dal qurbaa qaraabanimada kan u saaxiibka dhowaanshaha kan u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa sii min albiri wasilati xiriirinta iyo samafalka xaqa uu ku leeyahay ka sii walmiskiina miskiinkana siiyo xaqiisa ka siiyo sadaqa iyo sakadii iyo ka sii wabna sabiili jid jidku jooga jidka midka inankiisa ahoo musaafirka ah isagana xaqiisa ka siiyo meesha uu meeshiisa ilaa uu ka gaarayo dalika kaagaas ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yuriiduuna doonayeen wajhallaahi ilaahay wejigiisa kuwa rabo taabaa u khayr badan wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanaya ah marka maal adduunya ilaahay kuu waasiciyey muhimadiisu intaas waay inaad adigana aada baahidii bani aadamka uga baxdo aakhirana aada ilaahay uga dhowaato nafaqada waajibka lagugu leeyo caruurtaada iyo waalidkaa iyo aada ka siiso dadka qaraabada kula ahna inaad uga samafasho miskiin haddaad aragtana dhibaataysan oo risqigii ilaahay uu markaa yacni ku ciriiriyeyna ee adba ilaahay waa kugu ciriirin karay inaad marka intaad ku cibro qaadato aada sadaqadii iyo ka siiso musaafirka aan dalkiisii jooginna isagana inaad uga samafasho taas ayaa marka dadka ilaahay aakhira ka rabo u kheyr badan ee maal un meel layskaga kaydiyo layskaga kaydiyo yacni akoonka lagu rido lagu rido lagu rido lagana dhinto taanaa ka fiican ayb fa aati sii dal qurbaa qaraabada dhowaanshaha kan u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa sii min albiri wasilati uu ka leeyahay wlmiskiina miskiinkiina sii wabna sabiili jidka inankiisa midka ahe musaafirka ana sii dalika kaagaasaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yuriiduuna doonayeen wajhallaahi ilaahay wejigiisa kuwii rabay kuwa rabo wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanaya ah wmaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali اnnaasi falaa yarbuu cinda allah wamaa wixii shaygii aataytum aada siiseen aada siinaysaan min riban yacni ribo ah liyarbuwa si uu ugu siyaado kaas fii amwaali nnaasi dadka maalyaalkooda dhexdiisa inuu ku siyaado falaa yarbuu kordhi maayo oo siyaadi maayo cinda allahi ilaahay agtiisa wamaa wixii aataytum aada siisaan min zakaatin oo zaka ah turiiduuna xaal aada doonaysaan wajhallaahi ilaahay wejigiisa idinkoo rabo fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almudcifuuna kuwa loo kuwa fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga ayaa almudcifuuna kuwa markaa yacni loo laablaabayo iyaga kuwa unbaa ah nacam iyaga ayaa marka abaalmarintoodii oo laalaab ah kuwa helaya waa iyaga aayadda marka wamaa aataytum min riban ribadan maxaa loo jeedaa macna alaaya marka saciid ibnu jubayr iyo mujaahid iyo taawuus iyo qataada iyo daxaak iyo mufasiriinta badankood aayaddan waxay ku fasireen ribadan la sheegayo waa qof maalkiisii ayuu qof siinayaa waxbuu u hibeynayaa maal buu siinayaa ixsaan buu u sameynayaa mid ka badan buu ka sugaa marka uu ka rabaa isagoo marka wax rabo ama baahan buu arkayaa intaanaan ku siiyey qaado wuxuu isleeyahay marka uu wax u siinayaa berri adigana wax ka badan ha kugu abaalgudo mar dambe marka dambe wax ka badan ha kugu abaalgudo isleeyahay midaasi marka macnahaasay ku macneeyeen macnahaas iyada waa bannaan yahay macno xaaraan a ma aha qof inaad intaad wax u hibayso adoon wax shardiga la gelin oo intaanan deyn aan uga dhigin ood wax u hibaysid abaalmarinna aad ka sugto waa intaasoo ninkan abaalmarin fiican oo ku siin doonaa aada isdhahdo midaas iyada waa bannaan tahay laakiin ajar ah ajar male iyadana hibadaa laba loo qaybiyaa hibe marka ithaaba loola dan leeyahay oo markuu wax bixinayaa wuxuu isleeyahay ha lagu abaalgudo iyo mid uunan wax ithaaba iyo abaalmarin uunan ka sugaynin haddii aadan abaalmarin ka sugaynin waa fiican tahay ajar baad aakhiro ka helaysaa haddaad laakiin ithaaba iyo abaalmarin ku rabto aakhiro ajarkeedii ma helaysid laakiin dembi ma aha haddaad qofaad ixsaan u fasheedo isdhahayaadna berri wax ka badan ha kuu sameeyo ood wixii ka hesho adigana ixsaankaagii ajar ku heli maysid laakiin nebiga uma banaanayn arrintaas iyadaa dadka kale waa u bannaan tahay liqowlihi tacaala walaa tamnun tastakthir nebiga isaga waa loo diiday ha galladin adoo bad in wax lagu badiyo aad rabto isaga waa laga reebay nebiga sala allahu calayhi wasalam gaar ahaan laakiin dadkii iyada iyagu waa u bannaan tahay laakiin laa yuhaabu calayhi yowma alqiyaamati aayaddana macnahaas bay ka warramaysaa saasaa loo badan yahay ahlucilmiga qaar kale waxay yidhaahdeen huwa rajulu yucdii sadiiqahu ow qariibahu liyukira maalahu liyaksura maaluhu walaa yuriidu bihi wajha allaahi waa macnihii hadda unbay u dhowdahay taanan ayb macnaha labaad waxa uu yahay kan shacabi uu ku fasirayo shacbi macnahaas oo ah qofku wuxuu isku dhejinayaa qof waa u adeegayaa waa la safrayaa ixsaan badan buu u muujinayaa wuxuuna rabaa markaa ribixa maalkiisa inuu wax uga helo kaalmadaas uu sameeyey in wax lagu siiyo rabaa laa liwajhillaahi ugu samayn maayo ma bannaana yani waxaan ujeedaa middaas iyadaabuu u samaynayaa waxba ka heli maayo alaba macnuu aada isugu yar midna waa maal hibo uu dhiibayo midna waa khidmo waay intaa unbay kala tahay inaad nin u shaqayso ood shaqo u qabato ujeedka aad ka leedahayna inay tahay wuxuu heli doono inuu wax kaa siiyo oo adigana marka hore aadan wax shardiya iyo waxba u sheegin haddaad heshiisaan oo maalkaagii waa ku shaqaynayaa laakiin intaasaan marka faa-iidada u kala qaadanaynaa shaqo bannaan waay laakiin ninkii inaad ixsaan u falayso kuu arkaa hadhowna wixii ou helaad wax ka rabtaa waa laysaga badan yahay middaas oo kaleba ayb oo dadka qaar waxaa weeyaan waxbuu qof u qabanayaa howlu u qabanayaa waxba ku heshiin maayaan ninkaani nin shaqo lagu yaqaan ma aha oo shaqadaas oo kale ku shaqaysta oo dukaan u furan yahay ma aha markii un aad wixii uu kuu dhammayn lahaa markuu kuu dhammeeyo ayuu wuxuu leeyahy qorax joogiina kaan heen qorax joog adiga marka horena kuma heshiinin ninkani marka adigii inaad shaqadaa nin usoo xaydxaydtay ma ahayn nin waxaad iska dhigtay kaalmo un markaa ninkan u kaalmaynayo oo baabuurka alaabta uga soo dejinayo hadhowna keen war waxba mahaayo haddaad tiraadidna wuxuu ku leeyahy xaqdadaad maa cunaysaa adigan ayb kaasoo kale marka waxa uu ku rabo marka horena iska dhigaayo inuu qofkan caawinayo hadhowna wax ka rabo baabkan marka kaas oo kale ayaa soo gelaya wamaa wixii aataytum aataytum xarafkan sidaanaa loo aqriyay ibnu kathiir wuxuu u aqriyay ataytum ataytum marka la yidhaahdana wixii aada la timaadaan waay aataytum marka la yidhahdana waxaad siisaan waay oo min riban riba ah liyarbuwa si uu u kordho fii amwaali nnaasi dadka maalyaalkooda dhexdiisa sow ugu kordho oo la idinkugu badiyo intaad dadka wax siisaan badnaasho aad raadinaysaan falaa yarbuu ma kordhaayo ma siyaadayo kaasi cindallahi ilaahay agtiisa ilaa ilaahay dartii looma samaynine wamaa wixii aataytum aada siisaan min zakaatin oo zaka ah turiiduuna xaal aada doonaysaan wajhallaahi ilaahay wejigiisa maay wax kale idnan ku rabin fa ulaa-ika kuwaadaa humulmudcifuuna waa kuwa laalaabka helayo waay kuwaas waay kuwa laalaabka helayo meeshaas marka haddii adoo qofkan wax ku sadaqaysta dar allana ay kaa tahay niyadaadana aynan ku jirinoo hadhow wax ku siiyo waa danbe ninkii inta uu helo hadduu wax iska kaas siiyo khayr waayo kaas dhib ma leh ajarkaagiina waa leedahay adduunyadaadiina ilaahay waa ku siiyey laakiin adiga inaad wax u bixiso waayo waxaa la diidayo inaad wax badan hesho waxa yacnii aan ajarka laga helaynin laakiin waa bannaan tahay iyada allahu aladii khalaqakum huma rasaqakum huma yumiitukum huma yuxyiikum allaahu alle macbuudka dhabta ah ee cibaadadiisu ay dhabta tahay alladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray huma markaa dabadeed rasaqakum idin arsuqay huma markaa dabadeed yumiitukum idin dilayo huma markaa kadib yuxyiikum idin noolaynayo hal min shurakaa'ikum shurakadiinna kuwa aada ilaahay cibaadadiisa wax ka siinaysaan ma ahaaday man ma ahaaday axad yafcalu samaynayo min daalikum kii naas lasoo sheegay ee abuuritaanka arsuqitaanka dilidda noolaynta min shay-in wax un ka samayn karaa ma jiraan subxaanahu ilaahay baa ceeb ka hufan wa tacaalaa isagaa sarreeya camaa kiibuu ka sarreeyaa yushrikuuna ay alla la wadaajinayaan ilaahay wuxuu yahayna waa la sheegay qeyrkiis wuxuu yahayna halkan baa lagu tilmaamay daa'imanna marka alle iyo qeyrkiisao qur-aanku aad buu u kala saaraa wuxuuna u kala saarayaa waxay tahay inaan la ysku khaldin alle iyo qeyrkiis isku khaldidda marka xaggay ka imaanaysaa in wax la yskugu daro ee nin kastaa waa ogyahay ilaahay iyo cid kale inaysan isku mid ahayn laakiin in wax layskugu daraa la diida marka allah wuxuu leeyahay allaahu macbuudka dhabta ee cibaada isaga maaha cid kale aynan u suubanin alladii alihi weeyaan khalaqakum idin abuuray idinka uma markaa kadib rasaqakum idin arsuqay uma yumiitukum dabadeed idin dilayo uma markaa kadib yuxyiikum idin noolaynayo hal min shurakaa'ikum shurakadiinii man ma jiraa axad yafcalu samaynayo oo yeelayo min daalikum kiinaas lasoo sheegay ee abuurista iyo nooleynta iyo dilidda iyo arsuqidda ah min daalikum kiinaas wax samaynayo shurakadiinna min shay-in wax un ka samaynayo ma idinku jiraa ma leh waayo nacam iyaguba waa qirayaan arrintaa iyadaa haddaba haddaynan marka sidaa aynan samayn karin nolosh nooleynta iyo dilidda iyo ayna lahayn ee cibaada ma astaahilaan cid axadka wax abuuray wax nooleynayo wax arsuqayo wax abuuray keligii unbaa la caabudayaa subxaanahu ilaahay baa ceeb ka hufan watacaala isagaa sarreeyo camaa kii xaggiisuu ka sarreeyayo ka hufan yahay yushrikuuna alla ay la wadaajinayaan dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun dahara waxaa soo muuqday alfasaadu fasaadkii baa muuqday fi lbari buu ka muuqday bannaanka meesha beriga ahee yacnii bannaanka ah ee lama degaanka ah iyo walbaxri iyo meelaha la degan yahay biyaha ay yaalaan ayuu ka muuqday fasaadkii uu kasoo daahiray bimaa kasabad muxuu fasaadkii usoo daahiray bimaa bisababi maa kii sababkii kasabad ay shaqaysatay ay kasabtay aydinnaasi dadkii gacmahooda ay kasbadeen liyudiiqahum muxuuna alla u cadaabayaana liyudiiqahum inuu dhadhansiiyo bacda aladii kii qaarkii camiluu ay sameeyeen wixii ay sameeyeen wax ka mida inuu dhadhansiiyo jasahooda lacalahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo laabtaan halkana alla wuxuu ka hadlayaa abaaraha iyo colaadaha iyo dalagii oo yaraanayo waxyaabahaas oo dhan ee alla uu dadka ku keenayo maxaa u sabab ah fasaadka iyo macaasida ay dadka samaynayaan ayaa u sabab ah waayn oo bishu'mi dunuubihim dunuubtooda baaskeeda ayaa dadka yacnii waxyaabaha ay ugu dhacayaan marka alla wuxuu leeyahay dahara alfasaadu fasaadkii baa muuqday fasaadkaasuna da abaarihii iyo dhibaatooyinkii waay fil beri ayuu ka muuqday berigii dhexdiisa iyo walbaxri baxarkii albaru walbaxru aayadan sida loo badan yahay waxaa laga wadaa berigana waxaa la yiraahdaa meesha lama degaanka ahoo aan biyaha iyo ceelka iyo aan lahayn walbaxrina waxaa loo jeedaa magaalooyinka lianna magaalo daa'iman biyay leedahay magaaladaasi ama bad ha ku taallo ama yaynan bad ku oolinoo webi iyo ceelal iyo ha lahaato marka meeshaan albaxru waxaa loo jeedaa meelaha biyaha leh carabtu marka albaxru waxay u yaqaanaan magaalooyinka leanna magaaladu biyay ayay leedahay baxarkuna meeshaan midka dhanaan keliya looma jeedee biyaha oo dhan unbaa loo jeedaa marka macnuhu waxay tahay baadiyo iyo beled labadiiba dhibaataa kasoo daahirtay dhibaatadaana maxaa sababay bimaa kasabat aydinnaasi dadka gacmahooda waxay kasbeen oo ay iyaga gacmahoodii ku shaqeeyeen liyudiiqahum bimaa kasabad bisababi maa kii sababkii kasabad ay shaqaysay aydinnaasi dadka gacmahooda ay shaqeeyeen ay bishu'mi dunuubihim waay dunuubta ay galeen shu'migeeda iyo dhibkeeda way ayb liyudiiqahum inuu dhadhansiiyo bowna alla sidaa u yeelayaa bacda aladii kii qaarkiis camiluu ay sameeyeen wixii ay shaqeeyeen wax ka mida inuu adduunyada ku dhadhansiiyo lacalahum yarjicuun waxay mudan yihiin markaa yacni inay soo laabtaan oo macaasida la sameynayaa marka nuqsaan bay leedahay ee waxaana ugu daran nuqsaantii inaadan dareeminba adoo ciqaaban oo ciqaabkii ku jiro haddana inaadan ciqaabnayn inaa u haysato waxaa kaloo iyadana dhib kale ah ciqaabtii sababkii kuu keenayba inaadanba ogeynba nacam oo sababkii ciqaabka keenay uun inaad sii badinayso maalin walba ayb taas marka inay khatar tahay walidaalika nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu leeyahay laxadun yuqaamu fi lardi xad dhulka korkiisa laga oogaa khayrun lahum waa uga fiican yahay dadka min an yumdaruu arbaciina sabaaxan afartan maalmood inuu roob u da-o waxaa uga khayr badan cadaalad dhulka lagu maamulo hal mar oo cuquubo dad qof dembi ku jiro dunuubtii yacnii qof dembi ku jiro si cadaalad ah cuquubada sharciga in looga fuliyo ayaa dadka uga fiican roob badan inuu u da-o sababta culimadana waxay ku cilaynayaan waxay tahay xuduuddan haddii la oogo dunuubta waa yaraanaysaa dunuubta marka ay yaraatana barwaaqada waaba iska imaanaysaa ayb laakiin dadkii cadaaladda ma rabaan nin walbana cadaaladda sow isaga u yaqaanay noqotay ayb laba xaalad inaan ku jirno bis un baan iska rabnaa xaalad ah qofku xaqiisa inuu xooggiisa ku qaato ama uu qabiilkiisa ku qaato gadaa dushooda inuu ku qaato waana sidii jaahiliyada u dhaqmi jireen haddii baabkaas la furana nin walba u cadaaladaada qorigaaga ku raadi qabiilkaaga ku raadi hadday noqoto dee cadaaladii maba la garan karaba nin walbaa wixii isaga la cadaalad abaa cadaalad la noqonayo qabiilkaas ama isagaas qaabka kalena waxay tahay inaan qaanuun faranji faranjiga qaanuunkiisa inaan ku raadino iyadana cadaalad labadaasina cadaalad ma ma noqon karaan cadaaladii marka waxay noqonaysaa qaadiga sharciga in laga raadiyo agtiisa ayay noqonaysaa ee haddaan marka qaadi sharci aba diyaar loo ahayn amaba aan la rabin iyaduna marka yacni ilaahay agtiisa uun waxaa laga kasbanayaa ka fogaansho ayb fasaad unbaa dhulkana markaas un yaa jirayo qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qabl kana akharuhum mushrikiin qul waxaa tiraa siiruu socda fi lardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu fiiriya kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkooda min qablu min qablihim iyaga ka horreeyey dhulka ku socdo yacnii fiiriya fandur fanduruu eega kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkooda min qablu ay min qablikum idinka idinka horreeyey kaana akharuhum badankood wuxuu ahaa mushrikiina kuwo ilaahay wax la wadaajiyey badankood sidaasay ahaayeen meeshan marka mushrikiintii quraysh baa waxaa laleeyahy socda dhulka ku socda bal dadkii idinka horreeyay cirib dambeedkooda bal fiiriya cirib dambeedku marka muxuu noqday halaag maxaa u keenay kaana akharuhum mushrikiin macnuhu marka waxay tahay ilaahay wuxuu ku halaagay ummadaha shirkigii ay samay jireen macnaha aayaddana ma ahan ilaahay keliya inuu shirkiga bis wax ku halaago dunuubta inaan waxba lagu halaagaynin shirki kasoo haray ma aha kaana akharuhum mushrikiin badankood mushrikiin bay ahaayeen shirkigaa lagu halaagay maadaama uu dunuubta isaga u weyn yahay hadday dadku shirki ku dhicin laakiin dunuub kale ay galaanna ma la dhaafayaana waa halaaga waa u imaan karaa hadday iyagu dulmi isku dilaan hadday isdhacaan oo isboobaan zinada hadday ku dhex badato khiyaanada iyo yacnii hadduu ku bato oo yacni dadka la sirayo oo la khiyaanayo mucaamalada lagu khiyaanayo hadday ku badato waxaasba way keenayaan halaag dhammaantood fa aqim wajhaka liddiini اlqayimi min qabli an yaأtiya yowmu laa maradda lahu min allah yowmaidin yasaddacuun fa aqim toosi wajhaka wejigaaga toosi nebi moxamedow liddiini diinka xaggiisa u toosi diinkii day alqayimi toosnaa min qabli an yaأtiya intuunan imaanin yowmun maalin intuusan imaanin maalinka oo laa maradda celin lahu limaji-ihi imaatinkiisa uunan usugnaanin maalin imaatinkiisa aan la celi karin intuunan imaanin wejigaaga diinka ilaahay u jeedi oo daaco la imaaw waay min allaahi alla xaggiisa yacni aan laga celin karin yowma-idin maalinkaa uu imaanayo amarkaa alleh yasaddacuuna yatasaddacuuna dadkii way kala falliirmayaanoo waa kala dhambalmayaan way dhambalmayaan macnuhu laba firqay kala noqonayaan waay fariiqun fi ljanati wa fariiqun fi saciir yasaddacuuna yatasaddacuuna macnuhu sadciga waxaa la yidhaahdaa shaygu qoriga marka lakala la falliiro oo markaa yacnii inta lakala la jeexo laba fidqo uu kala noqdaa la yidhaahdaa ayb oo marka waay macnuhu marka aayadda macnaheedu sidaas weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaha tasadaca alqowmu qoladii baa kala yani kala kala baxeen idaa tafaraquu markay laba u kala baxaan ama kala tagaan ayb waminhu assudaacu madax wareerka waxaa la yidhaha sudaac sudaaca marka wuxuu ka yimid madaxa bartankiisa ayaa xanuunkii qofka uu ka hayaa ayb macnahaasa marka yatasadacuunada ay yatafaraquuna way kala baxayaan fariiqun fi ljanati wa fariiqun fi saciir marka maalinka intuunan imaanin daacaha lagaa helo aayaddan marka wacdi aad u weyn waay waana aad u weyn baa ku jirta war maalin aan la celin doonin imaatinkiisa aan la celin karin intuunan imaanin rabbi caabuda oo ilaahay u tadaruca oo adeeca nebiga marka waa lagu halqabsaday isagu rabbigii waa adeecayaa laakiin innaga waayo waxaa la rabaa marka faaqim toosi wajhaka wejigaaga toosi liddiini lqayimi diinkii toosnaa intii ka ah u toosi wejigaaga oo rab yacni daacaha lagaa hela waa wejiga gaar waxaa loogu sheegayaa da waa meesha xubinka qofka ugu sharafta badan sujuudda iyo tadaruca isagoo ka muuqanaya rabbigaa marka u tadaruc isku bihinbihi oo isu duleey isaga min qabli an yaatiya intuunan imaanin yowmun maalin intuunan imaanin maalinka oo laa maradda celin lahu limajii'ihi imaatinkiisa aynan u sugnaanin min allahi ilaahi xaggiisa aynan uga sugnaanin cid celin kartaa aynan jirin intaana intaanay maalinkaa imaanin ee nin walba hadduu dhintana de maalinkaa waa u timidba ile haddaad dhimato adiga camal meelaad ku samayso damba ma laha marka fursadahan iyo daqiiqadahanna soo maraayo faa-iideysi bay u baahan yihin marka ka faa-iideysi meel laysu soo jiraa lama yaqaano yowma idin maalinkaa maalintaasi yasadacuuna way kala dhambalmayaanoo waa waa kala baxayaan waxay u kala baxayaan dad sucado ahoo liibaanay iyo kuwo dhu dhur darsaday man kafara fa calayhi kufruhu labadii qolo waaba kuwanba man kafara qofkii gaaloobo oo kufriyo fa calayhi korkiisa waxaa ah kufruhu jazaau kufrihi kufrigiisa abaalmarintiisa dushiisa ah waman qofkii camila sameeyey saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan falianfusihim nafahooda unbay yamhaduuna u goglayaan camalkaas wanaagsan naftooda unbay ugu gogol xaarayaan ayb liyajziya aladiina sidaana alla muxuu u yeelayaa liyajziya aladiina maxay ugu muxuu markaa ay ugu goglanayaan nafsadoodana liyajziya aladiina kuwii inuu alla abaalmariyo aamanuu rumeeyeen wa camiluu saalixaati la yimid camalka suusuuban la yimid min fadlihi fadligiisa inuu ku abaalmariyo xaggiisa inahu alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada isaga diiday man qofkii kafara kufriyey fa calayhi dushiisa ayuu ahaaday uun kufruhu jazaau kufrihi kufrigiisa abaalmarintiisa waman qofkii camila sameeyey saalixan camal hagaagsan falianfusihim nafahooda unbay yamhaduuna u gogol xaareeyaan naftooda unbay u goglayaan camalkaas ay adduunyada ku sameynayaan aakhire iyaga unbaa isu gogol xaaranaya liyajziyadan laba meel bay ku tacalluqaysaa yamhaduunana waa lagu tacallujin karaa yasadacuunana waa lagu tacallujin karaa ibnu catiya wuxuu ku tacallujiyey isaga yasadacuunada zamaqsharina yamhaduunaday ku tacalluqay buu yidhi wax hadda dhibana male labada waa la isaga tacallujin karaa liyajziya muxuu dadka alle laba uga kala dhigayaana ay u kala dhambalmayaan dadkii liyajziya aladiina kuwii inuu abaal mariyo alle aamanuu rumeeyey wa camilu saalixaati acmaasha hagaagsan sameeyey min fadlihi fadligiisii inuu ku abaalmariyo inahu alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ilaahay ma jecla adigana da jacaylkaagu waa inuu waxaa alla jecel yahay ou taabic u ahaado waay cid cidda uunan alla jeclayn haddaad adiga jacayl siisood jeclaato dantaada un aada u jeclaatay maslaxadaada waa jacayl meel qaldan dhacay ayb iska ilaali marka wa min aayaatihi an yursila alriyaaxa mubashiraati waliyudiiqakum min raxmatihi walitajriya alfulku biamrih wa min aayaatihi alla aayaadkiisa waxdaaniyadiisa tusayo an yursila alriyaaxa irsaaluhu diritaankiisa ka mid ah alriyaaxa dabaylaha ou dirayo mubashiraatin xaal ay yihiin kuwa bishaaraynayo oo roob bay bishaaraynayaan waliyudiiqakum xaal uu markaa idinku idin dhadhansiinayo min raxmatihi naxariistiisa idin dhadhansiinayo saasuu dabaylihii u dirayaa inuu idin dhadhansiiyo min raxmatihi naxariistiisa uu idin dhadhansiiyo walitajriya inay socoto alfulku doonidii biamrihi amarkiisii ay ku socoto walitabtaguu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahi fadligiisa aada wax ka dalabtaan ama xaggiisa aa ka dalabtaan walacalakum tashkuruuna welikay tashkuruu iyo inaad shukrisaan ayuu alla dabaylaha u dirayaa wa min aayaatihi alla aayaadkiisa isaga waxdaaniyadiisa tusayo an yursila ariyaaxa irsaaluhu diriddiisaa ka mid ah riyaaxa dabaylaha uu dirayo an yursila marka anta iyo ficilka ka dambeeya masder baad ka dhalaalinaysaa masderkana faacilkiisaad u idaafeynaysaa ay irsaaluhu alriyaaxana waa mafcuulu bihi masderkaa ku camal falaya munsabiga ah irsaaluhu baa ilaahay aayaadkiisa ka mida diritaankiisa alriyaaxa dabaylaha uu dirayo mubashiraatin xaal ay yihiin kuwii bishaaraynaya iyagoo bishaaraynaya waxay bishaaraynayaan roob marka waliyudiiqa kumtan waxay ku cadfan tahay mubashiraatin laamkaani hadda laamu tacliil waaye sida ka muuqanayso laakiin sideedaba tacliilka yacni mubashiraatintaa lagu cadfay xaalada iyo sifadana tacliil waa usuu badaan ayb oo xaalada iyo sifada waxaa la yidhaha qad yaji-aani mana limacna tacliil macno tacliil waa ku imaadaan oo carabta waxaa laga maqlay inay waxay leeyihiin maalan ahin zaydan musii'an ahin zaydan zayd yacni daraaw oo yacni ihaaneyso musii'an xaal uu yahay isagoo xumaan falayo yani isagoo xumaan falaya maxaa laga wadaa waxaad u ihaaneysataa xumaanta uu sameeyey darteed waay marka xaaladii tacliil waa ku imaan kartaa sifada ama nactiguna waa ku imaadaayo akrim zaydan alcaalima zayd karaamay zaydkii alcaalima caalimka ahaa yacni licilmihi dartiis u karaamay baa laga wadaa marka maadaama sidaa ay tahay hadda laamkaanina laamu tacliil uu yahay mubashiraatinna ay xaalo ahayd haddii lagu cadfo iyadana xaalo xaalo ayay noqonaysaa ee xaaladu tacliil waa usuubataa hadhiba marka male meesha marka yacni tarkiibka naxwigae ku jira marka sidaas weeyaan mubashiraati dabaylihii alla inuu dirayaa aayaadkiisa ka mida mubashiraatin xaal ay yihiin kuwii bishaaraynayo waliyudiiqakum inuu idin dhadhansiiyo darteed min raxmatihi naxariistiisa uu idin dhadhansiiyo walitajriya iyo inay socoto alfulku doonidii ay socoto biamrihi amarkiisa ay ku socoto walitabtaguu iyo inaad dalabtaan ood raadisaan min fadlihi fadligiisa aada jerisaan walacalakum tashkuruuna waxaad mudantihiin inaad shukrisaan ayb oo aada ku shukrisaan rabba haadihi nicam nicmooyinkan rabbiga iska leh walaqad arsalnaa min qablika rusulan ilaa qowmihim walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe arsalnaa waxaanu dirnay min qablika adiga hortaa rusulan rusul ayaan dirnay ilaa qowmihim qowmkooda ayaanu u dirnay fajaa-uu way yimaadeen fajaa-uuhum waxay ula yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen fantaqamnaa marka xujooyinkii cadcaddaa markay ula yimaadeen way beeniyeen fantaqamnaa waan aargoosanay min aladiina kuwii waanu ka aargoosanay xaggooda ajramuu dembaabay kuwii dembaabay ee mujrimiinta ah waanu ka aargoosanay wa kaana wuxuu ahaaday nasrulmu'miniina mu'miniinta gargaarkooda xaqan ayuu ahaaday xaq xaqaas oo caleynaa annaga dusheenna ahaaday oo annaga aan isa saarnay inaan u helinayno aan u gargaarayno marka ilaahay mu'miniinta inaan u gargaarayno waa xaqaan isa saarnay buu leeyay waana kasoo baxaa ilaahay xaqiisana ballanqaadkiisana ma ka baxaayo laakiin ballanqaadka ilaahay tilmaam buu ku xirayoo nasrulmu'miniina layidhi waa in dadku marka mu'miniin dhaba ay noqdaan markay mu'miniin dhaba noqdaan waa helayaan ilaahay gargaarkiisa laakiin ilaahay ma dhihin dal hebel iyo wadan hebel iyo magac hebel iyo hebel iyo maunan dhihine sifo ayuu ku qey ayuu ku xiray gargaarkiisa dayib sidaas ayayna kaaga baxaysaa marka ishkaalka ah oo dadka muslimiinta waxa dhib ku dhacayo gargaarkii aaway sidaas ishkaalkaasi waa kaa baxayaayo gargaarka ilaahay waa meeshiisa laakiin innagii ma nahay mu'miniin dhaba ma nahay oo marka xag yacni mu'miniintii mudnayd nasriga alle iyo gargaarka alle ma nahay taas baa marka u baahan in la fiiriyo markaan fiirinnana waxaa soo baxayso dad jacbura inaan iska nahay oo markaasi yacnii dhinacyo badan marka laga fiiriyo meel walba in iyo naqsi uu igaga jiro allahu aladii yursilu riyaaxa fatuhiiru saxaaba allaahu alle aladii allihii weeyaan yursilu diraayey alriyaaxa dabaylaha ayuu diraa fatuhiiru way firdhinaysaa way faafinaysaa saxaaban daruur ayay faafinaysaa fayabsudu fayabsudu daruurihii waa yacni way fidayaan fayabsu fayabsudu wou fidinayaa dhe alleh hu daruurihiibuu fidinayaa fi samaa-i samada ayuu ku fidinayaa kayfa sidiibuu ugu fidinayaa yashaa-u uu doonayo wayajcalu wuxuu yeelayaa alleh hu saxaabkii ama daruurkii kisafan gabal gabal ayuu ka yeelayaa qiacan gobogabal gabal fataraa waad arkaysaa markaa alwadqa roobkii yakhruju inuu soo baxayo min khilaalihi dhexdiisa inuu kasoo baxayo daruurtii dhexdeeda inuu kasoo baxayaad arkaysaa roobkii fa idaa haddii asaaba uu alla ku asiibsiiyo bihi roobkii man uu asiibsiiyo uu gaarsiiyo yashaa-u uu doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin kuwaasi idaa hum waaba iyaga oo yastabshiruuna bishaaraysanayo wain kaanuu wain hushaniya kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intaan lasoo daadejinin calayhim iyaga korkooda intaan roobkii lagu soo dejinin min qablihi min qabli haada algeyti roobkan hortiis waxay ahaayeen lamublisiina kuwa quustay oo aada u quustay bay ahaayeen fandur fiiri ilaa aathaari raxmatillaahi naxariista alle raadadkeeda bal eego fiiri kayfa sida yuxyii uu u nooleynayo alle al-arda dhulka bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale ina daalika kaagaa allahaasi la muxyilmowtaa kuwa dhintay ka nooleynayo waaye wahuwa isagu calaa kulli shayin shay dhammaantiis qadiirun mid mid ku awoodis badan way oo awoodo wala in arsalnaa riixan wala wallaahi in arsalnaa haddaan dirno riixan dabayl haddaan dirno dabayl daran oo kulayl ama qabow daran wadato fara-ow ay arkaan dadkii hu dhirtii iyo beerihii u baxay musfaran hadday ku arkaan musfaran yacni xaal uu yahay mid booreystay oo jaallo noqdo qalalay ay arkaan ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi yacni bishaaradaa ka gadaale yakfuruuna inay kufrinayaanoo nicmadii rabbiba marka yacni ay iloobayaan fa inaka adiga laa tusmicu ma maqashiin kartid almowtaa kuwa dhintay walaa tusmicu ma maqashiinaysid assumma kuwa dhagaha la-na ma maqashiisid adiga adducaa-a yeeritaanka idaa haddii wallow ay uu jeesto mudbiriina xaalayhin kuwii daba jeedinayo wamaa anta adigu ma tihid bihaadil cumyi indhoolayaalka kuwa indhaha la mid hanuuninaya ma tihid hanuunin karo can dalaalatihim baadidooda ka hanuunin karo in tusmicu maa tusmicu ma maqashiinaysid adiga ilaa man unbaad maqashiinaysaa yu-minu rumaynayo biaayaatinaa aayaadkeenna fahum iyagu muslimuuna hogaansamayaan halkana roobkii iyo sida uu alla subxaanahu watacaala roobkaasi dadka ugu naxariisto allaahu alle alladii allihii weeyaan yursilu diraayo alriyaaxa dabaylaha ayuu dirayaa fatuhiiru way firdhinaysaa waa faafinaysaa dabayshii saxaaban daruur ayay kala faafinaysaa oy cirkii ku faafinaysaa fayabsudu alla subxaanahu watacaala waa fidinayaa hu daruurihii buu fidinayaa fi samaa'i buu ku fidinayaa kayfa sidii buu ugu fidinayaa yashaa-u uu doonayo wayajcalu wuxuu yeelayaa alleh hu daruurihii wuxuu ka dhigayaa kisafan gaballo ayuu ka dhigayaa gabalgabal buu ka dhigayaa fataraa waad arkaysaa alwadqa roobkii baad arkaysaa yakhruju inuu soo baxayo min khilaalihi min khilaali saxaabi daruurta dhexdeeda inuu kasoo tiixayo uu kasoo markaa da-ayaad arkaysaa fa idaa haddii asaaba bihi uu ku asiibsiiyo alleh man axad yashaa uu doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaalay ka mid yihiin kuwaasi idaa hum waab iyagoo yastabshiruuna bishaaraysanayo roobkaa ilaahay dad ou doonayo uu isagu rabo haddii uu roobkaa ku asiibsiiyo oo addoommadiisa ka mid ah idaa hum yastabshiruuna waa waa bishaaraysanayaan oo roobkaas bay aada ugu riyaaqayaan wain kaanuu wain hushaniye intaan marka bimacnaa maana waa laga laqbay karaa haddaad maa ka laqbayso lamublisiina ilaa mublisiina laamka bimacnaa ilaa buu noqona haddii aad ka laqbaysid mukhafafa min athaqiila aa ka dhigtidna damiiru shani baad usoo qadaraysaayo wain hu ayaa leedahay wain hushaniya kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intuunan soo lasoo daadejinin ka hor calayhim iyaga korkooda intaan lagu soo daadejinin roobkaa ka hor min qablihi waa lasii adkeeyo min qablihi min qabli hada algaythi roobkan ka hor waxay ahaayeen lamublisiina kuwa quustay oo isdhiibayoo is yidhi waa idiin dhammaatay xoolihii markay ka dhammaadaan kuwii yaryaraa bilowdaan kuwii waaweynaa markay ka martaan oy ka la-daan waa isdhiibayeen roobkiinad waa soo socdaa iyaga war uma haayaan markuu roobkii u yimaadana waa waa u riyaaqayaan oo waa farxayaan ka horna waxay ahaayeen kuwa quustay fandur fiiri ilaa aathaari raxmat illaahi aathaari raxmat illaahina waa la akriyey aathaari raxmat illaahi bilifraadina waa la akriyey fandur eeg oo fiiri ilaa aathaari raxmat illaahi naxariista alle yacni roobka ilaahay raadkiisa bal eeg wuxuu ka tegayo roobka raadkiisa naxariista alle marka hadda roobkii baa loo jeedaa naxariista marka ilaahay sifay u tahay sifadaa ilaahay subxaanahu watacaala baa iskale araxmaan waa wuxuu waa sifada ugu sifaysan yahay raxmadda alle uu ku tilmaaman yahay raadkeedana oo dhulka iyo lagu arkayana waa makhluuq iyada midaasi roobkaanaaba ka mid ah roobkan waa naxariis waana makhluuq ilaahay baa abuuray muxuu roobkan ku yimid laakiin kownullaahi arraxmaan inuu alle yahay ahaanshaha ou alla raxmad ku sifaysan yahay ayaa raxmaddan makhluuqa ilaahay nagu siinaya subxaanahu watacaala kayfa sida yuxyii yuxyii yuxyii alla uu u nooleynayo al-arda dhulka baleeg bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale markay qallasho oy engegto kadib ina daalika allahaas kaagaas rabbigaa la muxyiil mowtaa kuwa dhintay ka nooleynaya waayo wahuwa isagu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun midka awoodo waay marka dhulkan fiiriya siduu alla usoo nooleynayo bacdigiina taas waayo un xujadiisa wala in arsalnaa haddaan dirno riixan dabayl haddaan dirno dadkii roob baa la siiye beerihii bay abuurteen waxaa u baxay walaa in arsalnaa haddaan dirno riixan dabayl haddaan dirno fara-ow ay arkaan hu dhirtii ay beereen damiirkaa marka waxaad u celinaysaa nabaadkii macnahaana lagu ogaanayaa dabcan oo siyaaqa fara-ow marka ay arkaan hu dhirtii ay beereen musfaran ay arkaan xaal ay tahay midii jaallo noqotay oo qallashay inta dabayl ku timid ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi min bacdi istibshaarihim bishaaraysigooda ka gadaale waxay ahaanayaan yakfuruuna inay kufrinayaanba ayb oo sidaaba yajxaduuna maa salafa min annicmati nicmadii hore kuwa diidayay noqonayaan macnuhu waxay tahay marka abaarta la joogana marka barwaaqada la joogo waa farxayaan haddii m dhibaato kale beeraha ay ku timaadana markaas dhibaatadu timaado nicmadii hore waa iloobayaan waa diidayaan sanadkii horea dalag u baxay barwaaqo xoolihiibaa u dhaldhalay dalagaa u baxay barwaaqay marka yimaadeen sanadan marka xoogaa waxbaa yimid dabayshii dabaylay waxbaa ku timid beertii waa qallashay sanadii horead wax heshay oo dalag iyo bakaar kuu duugan tahay ma fahmayo bani aadamkii wixii dhammaan marka waxaa weeyaan waa iska inkiraan allahumustaan fa inaka adigu nebi moxamedow laa tusmicu ma maqashiinaysid almowtaa kuwa dhintay adiga waxba ma maqashiin kartid yacnii qof gaal ahoo ilaahay u qadaray kufri inuu ku dhinto waxba ma maqashiin karaysid walaa tusmicu ma maqashiinaysid assumma kuwa dhagahala adducaaa yeeritaanka ma maqashiin kartid idaa wallow hadday jeestaan mudbiriina xaal ay yihiin iyagoo daba jeediyey ee nin awalba dhagoolo ahaayo waxba aan maqli jirin hadduu kaa jeesto waxba ma maqashiin kartid wamaa anta adigu ma tihid bihaadil cumyi kuwa indhahala mid hanuuninayo can dalaalatihim baadidooda kasoo toosinayo ma tihid adiga in tusmicu maa tusmicu ma maqashiinaysid ilaa man unbaad maqashiin kartaa ood yacni samaaca qabuulin laga helayaa yu-minu biaayaatinaa aayaadkeenna rumaynayo fahum iyagoo muslimuuna kuwa hoggaansamaya ah allaahu alle macbuudka dhabta ah alladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min dacfin taagdarri idinka abuuray waa manida nalaga abuuray waay uma markaa dabadeed jacaal ama xaalad yacni dacfi aan ku jirno yaraanta qofka uu dhalanayo uma markaa dabadeed jacala wuxuu yeelay min bacdi dacfin dacfi iyo taagdarri ka gadaale quwatan xoog buu yeelay oo intaad yacnii xoogaysataan aad dhammaystirmaysaan oo xagga maskaxda iyo muruqa labadaba uma markaa dabadeed jacala wuxuu yeelay min bacdi quwatin xoog ka gadaale dacfan taagdarri odaynimo iyo waayeelnima haddana imaanayso xoog kadib haddana taagdarribaa ayaa imaanayso xaggii maskaxda iyo xaggii muruqa labadaba waxaad samayn jirtay ma qaban karaysid wixii aada taqaanayna ma ma haynaysid uma markaa dabadeed jacala wuxuu yeelay alla min bacdi quwatin xoog ka gadaale quwo kadib dacfan taagdarri iyo washaybatan iyo ciro oo qofkii waayeelnimo ciradii markaa ay kasoo baxdaa yani waayeelnimoun baa loo jeedaan iyo washaybatan yani waayeelnimo yakhluqu waa abuurayaa alla maabuu abuurayaa yashaa-u uu doonayu abuurayaa wahuwa isagu alle alcaliimu alla addoommadiisa aad u yaqaano waayo cilmi badan alqadiiru awood badan wa yowma taquumu saacatu wa yowma maalin taquumu ay istaagayso assaacatu saacadda yuqsimu wou dhaaranayaa almujrimuuna kuwii dembaabay way dhaaranayaan maxay ku dhaaranayaan maa labisuu biannahum iyagu maa labisuu inaynan nagaanin hayra saacatin saacad hal ah hal saac wax aan ahayn inaynan adduunyadii ku nagaanin iyo qubuurahooda aynan ku nagaanin bay ku dhaaranayaan kadalika sidaadaas oy hadda beenta u sheegayaan ayay kaanuu ahaayeen yu-fakuuna xaqa in looga eelayo adduunyada markay joogeenna xaqa sidan hadda ay beenta u sheegayaan baa looga eelay xaqiina wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waal-iimaana iimaanka la siiyey waxay dhaheen laqad labidtum lawallaahi qad xaqiiqe ahe labidtum waad nagaateen fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa ilaa yowmilbacdi isa soo bixinta maalinkeeda ilaa laga gaaro yaad nagaateen oo qeybna aada adduunyada kusoo nagaateen qeybna qubuurihiina marka fii kitaabillaahi maxaa laga wadaa looxulmaxfuudka ilaahay baa yaqaano intaad idinku nagaateen ilaa iyo bachiga laga soo gaaro oo kitaabka alle yay ku taallay ee saacaddan aada sheegaysaan maahane intii aada nagaateen kitaabka alle yayba yacni yay ku sugnaatay fa haadaa kani haddaba kan aan joogno yowmu lbacthi isa soo bixinta maalinkeedii waaye walaakinakum laakiinse idinku kuntum waxaad ahaydeen laa taclamuuna inaydnan waxba ogeyn aydnan garanaynin marka hadda been waxba ha sheeginina eh macnuhu waad nagaateen intii ilaahay doono ayaad nagaateen ilaa iyo yowmu lbacthi laga gaaro maanta marka bachigii baan joognaa laakiin idinkaan waxba ogeyn saacad baan joognaydiina iyo aada leedihiin fa yowmaydin maalinkaa laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwii dalamuu dulmi falay macdiratuhum cudurdaarkooda iyo catawgoodu ma anfacayo walaa hum ma ahaanin iyaga yustactabuuna xaalmarin kuwa laga aqbalayo ma ahaanin qofku markuu gafo uu soo hoydo xaalmarin uu sameeyaa maalinkaa marka aakhiro xaalmarin looga qaadi maayo dembigoodii unbaa lagu oogayaayo xaalmarin laga yeeli maayo istictaabku saas fa yowma-idin maalinkaa laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwii dalamuu dulmi falay macdiratuhum cudurdaarka ay soo gudbisanayaan walaahum ma ahanin iyagu yustactabuuna xaalmarin kuwa laga aqbalaya ma ahanin ama laga dalbayaba walaqad darabnaa linnaasi fi hada alqur'an walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe darabnaa linnaasi dadkii waxaanu u yaa aanu u caddaynay fii hada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa aanu ugu caddaynay min kulli matalin maaha maaha dhammaanteed xaggeeda matalan mahmah ama amhaalan mahmaahayo ayb walain ji'tahum wala wallaahi yain ji'tahum haddaad ula timaado biaayatin aayad haddaad ula timaado layaquulanna aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa mubdiluuna kuwa mubdiliin ahoo baatil un ku taagan maahay wax kale ma tihiin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe darabnaa linnaasi dadkii waxaanu u yeelnay fii hada alqur'aani qur-aankan dhexdiisa aanu ugu bayaaninay min kulli matalin mahmaha dhammaanteed xaggeeda ayaan wax uga bayaaninay walain ji'tahum walawallaahi yain ji'tahum haddaad ula timaado biaayatin aayad layaquulanna aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa mubdiluuna kuwa baatil ku taagan oo calaa calaa baatilin baatil kuwa ku taagan maahay wax kale ma tihiin kadalika sidaadaas oo kale ayaa yadbacu llahu alla uu u daboolayaa calaa quluubi aladiina kuwii quluubtooda korkeeda uu u daboolayaa laa yaclamuuna aan waxba ogeyn kuwa aan waxba ogeyn oon cilmiga lahayn ilaahay quluubtooda sidaabuu u daboolayaa oo kale xaqana uu uga iilayaa fasbir ee nebiyow sabar ina wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun dhab waaye walaa yastakifannaka yownan ku fududaysanin ou ku yaraysanin aladiina kuwa laa yuuqinuuna aan waxba yaqiininaynin kuwa gaalada ah ee aayaadkeenna aan yaqiininaynin yaynan ku fududaysanin ayb oo aynan yacni qof iska yacni fudud ama yaanay kaa dhiganin qof iska fudud ama aynan kugu jaahilnimo xugmisanin ayb laa yaxmilanaka aladiina laa yuuqinuuna cala aljahli watibaacihim fi lgayi yaan yacni kuwa gaaladaa markaa yaanay kugu xambaarin jahli korkiisa iyo inaad baadida ku raacdo yaanay kugu xambaarin inaan ku fududaysanin ama ra'yigaaga iyo caqligaaga yaynan fududaysanin marnaba ayb fasbir sabr ina wacdallaahi alla yaboohiisa ballanqaadkiisa xaqun dhab waaye walaa yastakifannaka iyaynan ku fududaysanin aladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaqiininaynin alleh hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed